Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud, Gaadiidka iyo Guryeynta Dowlad Goboleedka Puntland Faarax Cawud ay weheliyaan Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Duqa Degmada Boosaaso Agaasimaha Hay-adda Wadooyinka Puntland iyo mas'uuliyiin kale ayaa dhagax dhigay jidka Ekis Boosaaso oo laga dhigayo waddo laami ah wadadan ayaa ka bilaabata afaafka hore ee shirkadda Goolis waxayna ku eg tahay suuqa xoolaha iyada oo dhib badan ay ku qabeen isticmaalkeeda bulshada iyo gaadiidka gudoomiyaha degmada Boosaaso injineer Cabdi Fataax Maxamed Cismaan iyo agaasimaha waaxda howlaha guud ee dowladda hoose ee Boosaaso Axmed Yuusuf Aadan ayaa ka warbixiyay muhiimadda dhagax dhigan saaka waxaanu joognaa dhagax dhigga waddo laami ah oo ka bilaabanaysa afaafka hore ee shirkadda Goolis kuna eeg siiladda xoolaha waddadaas oo magaceeda la yidhaahdo jidka Expo Saaso horeyna waxa weeyaan loo baneeyey saakana loo idman yahay in la dhagax dhigo jid laami ah oo halkaas waddadaas baaxadda dheer ee cabirkeedu ku dhow yahay afarta kilomitr haddii lahaydna la dhagax dhigaayo waddadaas oo ah waddo laami ah oo ah fayskii koowaad ee lagu dhagax dhigaayey jidadka iyo waddooyinka degmada Boosaaso
waxaan ogsoonnahay in wasaaradda howlaha guud ee hay-adda b h a ay ka shaqaynayaan waddada dheer ee laamiga isku xirta gobollada taas keliya kuma aysan koobnaan sidoo kale guddiga ceeldaahir iyagoo waddada ceeldaahir ka shaqaynaya iyaguna taas keliya kuma aysan koobnaan ee waxa ay gacan iyo garab istaag iyo khibradba ay la dhinac taagan yihiin dowladda hoose ee degmada boosaaso oo runtii hadda hirgelinaysa sida qorshuhu yahay waddooyin laamin oo dhan soddon iyo laba laami oo laga dhisi doono magaalada boosaaso tootal ahaan noqon doona konton iyo toddoba kilomitir magaalada tan waa magaalo si cashawaaya loo dhistay oo aan master balaan iyo toon balaanba lagu dhisin marka hore wasiirka wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guryeynta dowlad goboleedka puntland faarax cawad ayaa bogaadiyey dadaalka ay wadaan maamulka degmada boosaaso si loo helo wadooyin door ka qaata bilicda magaalada waxaa noo farxada maanta oo bishu tahay labaatan iyo sagaal bishii koowaad sanadka cusub ee labaatan iyo shanta inaan maanta dhagax dhigayno sida la sheegay waddada aan taagannahay gudoomiyaha iyo odayaasha dhammaantood aad iyo aad baan u mahadcelina bilicda magaalo la socota caasimadacasimadaha dalka la socota dhagax dhigga waddadan ayaa waxaa ku xiga dhismaha waddooyin kale oo laga hirgelinayo magaalada boosaaso kuwaasi oo gaaraya in ka badan soddon laami oo si casri ah loo dhisayo